isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya oo uu ugu horeeyo jaadka ayaa waxa uu ku badan yahay gudaha bulshada soomaalidu isticmaalkiisuna waxa uu yahay mid ay dhallinyarada iyo dadka waaweyni qayb ka midi ay si joogtaa u isticmaalaan waxa uuna ku hayaa saameyn muuqata taasoo qaybka dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale waxsoo saarka qaybihiisa kala duwan sida uu sheegayo aqoon-yahan cabdisalaan axmed maxamuud oo kamid a aqoon-yahanada u dhashay deegaanka soomaalida
waad ogsoon tahay anna waan ogahay cid kastana way og tahay qaadku dhibaataduu leeyahay askartuu dhibaato ku yahay dadku dhibaato ku yahay hay-adaha dawligu dhibaato ku yahay caafimaadku dhibaato ku yahay wuxuu kobcinta qoyska iyo taranka yuu dhibaato ku yahay mar hadduu tarankii dhibaato ku yahay mar hadduu dhaqaalihii dhibaato ku yahay mar hadduu caafimaadkii dhibaato ku yahay mar hadduu nabadgelyadii dhibaato ku yahay misal marka nabadgelyo dhibaato uu ku yahay askarigu haddii uu wakhtigii uu qaban lahaa shaqadiisa uu isaga reedsada ama isaga uu ku maqan yahay dee dhibaata ku tahay waxaan dhihi lahaa bahalka qaadka la yidhaahdo oo dhallinyarada soomaaliyeed ku haya dhibaato aad u weyn meel kasta ay joogaan in la sameeyo xeer barlamentarian ah oo local ah oo la yidhaahdo taariikhda laga bilaabo qof kasta oo shaqo dowladeed qabanayaay oo jaad cunaya lama shaqaalaysiinayo taariikh go'an laga bilaabo booliis askari iyo cid kasta oo shaqa dowladeed qabanaysa sida dunida kaleba loo sameeyo waxa la dhahaa drug test si looga baxo musuq maasuqa iyo shaqa xumada cabdisalaan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ku maqnaa dalka dibadiisa iyadoo isbedelkii intuu ka dhacay deegaanka soomaalidu oo markii labaad uu dib ugu soo laabtay waxa uu xusayaa inuu isbedel jiro magaalada jigjiga balse sidaasoo tahay uusan ahayn mid dhammaystiran oo magaalada qaybo badan oo ka mid ihi dhanka nadaafadda ay tahay mid aad u liidata iyo sidoo kale horumarka qaybihiisa kala duwan maamulka magaaladu waxqabadkoodu wax muuqda ma aha dhib fara badanoo waa jiraa magaaladu wax badanoo qabteenoo inaan arkinna waa laga yaaba inay jiraan marka eedu ma wada noqonaysa boqolkiiba boqol inla wada eedeeyo qofka bilaadanki waxna u qabta waxna ma qaban haddaad tiraadid maxaad dhaliilaysaa horta magaaladu boqolkiiba siddeetan iyo shan waa qashin mas-uuliyaddan waxaa iskale magaalada boqolkiiba sagaashan iyo shanna jidadku waa wada xidhan yihiin godku dadku waxay leeyihiin godad baa u wada qodan guri kastaba maalin kasta boqolaal caruura ku dhaawacantay boqolaal waayeela mas-uuliyaddan waxaa iskale magaalada xukuumadda deegaanka soomaalida ee uu hogaamiyo mustafa maxamed cumar madaxweynaha deegaanka soomaalida ayaa iyagu aaminsan inuu isbedelkii ka dhacay saddex sano ka hor deegaanka soomaalidu ay wax badan iska bedeleen hanaanka dowladnimo balse dadka qurbaha ka imanaya ayaa iyagu aaminsan in isbedelka sideeda aanan looga faa'iidaysanin loona baahan yahay in waxqabad muuqda lala yimaado siyaad bashii cusanaysyaa heer sar idaacadda star f m magaalada jigjiga